bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرaحman النasائي raximh اllah taعalى bab الطalaaqi bاlإshاaraة الmafhumة طalaaqi xukunkiisa cadayntiisii ayuu u baab yahay biاlإshاaraةi الmafhumati ishaarada la fahmayey yacnii uu ku furo ishaaro la fahmaayo inuu wax ku furo ayuu u baab yahay marka yacni caddaynteeda xukunkaas wa bihi qaala akhbaranaa abu bakr bnu naaficin qaala xadahanaa bahzun qaala xadahanaa xamaadu qaala xadahanaa haabitun waa xamaad bnu salma qala xadahanaa haabit can anasi qaala kana lirasuuli llahi sal l slama jaarun nabiga deris ayuu lahaa faarisiyun oo faarisi ah dayibu lmaraqati maraqiisu uu aada u fiican yahay waxa uu sameeya macnaha faataa rasuula اllahi sal l slama nebiguu u yimid daata yowmin maalin wa cindahu caa-ishatu caa-ishana ay agtiisa tahay fa awmaa ilayhi waa u ishaaray yani fa awmaa ilayhi biyadihi gacantiisa ugu ishaaray farisiga nebiga ayuu gacantiisa ugu ishaaray an tacaala ay tacaala kaalay wa awmaa rasuulu llahi sala lla l slama ilaa caa-ishata nebigana wuxuu ishaaray ou tilmaamay caa-isha ey wahaadihi ey wahaadihi intuu caa-isha ishaaray ayuu wuxuu yihi ey wahaadihi yani wahaadihi tatabicunii falta'ti saasay ka dhigan tahay marka midaanna waa isoo raacaysaa ee ha timaado iyadana fa awmaa ilayhi alaakharu kii kale oo farisigii ayaa ishaaray nebiga u ishaaray haakadaa biyadihi gacantiisa an laa maya yani maratayni laba kol o halaatan ama saddex jeer yani ishaaraadkaas marka ishaara mufhima waaye marka mid kasta isagii marka nebigu u ishaaray nakeenuu yidhi nebigiina iyado caa-ishuu ishaaray midaana hana raacdo waa fahmay ninkii baa nebiga u ishaaray maya ayuu yidhi oo nama raacayso haya waxaasoo dhan marka waa ishaara mufhima haddii marka waxyaababa laga keentay ama ay fahamsiisay marka bacdi riwaayaat waxaa ku jirtay yani kana jayida sancati lmaraqa haadaa yani farisigan rasuulku u yeeray dacaamu ugu yeeray nebigu wuxuu doonay caaisha inay raacdo waa diiday farisigii fa aba nabiyu sal ll l slam nebigiina waa iska dhaafay marka sharaxa muslimka ubbi sidaasuu leeyahay naam sharxu saxiix muslim lilubiy ayb marka halkan dalaaqi isaguna waa la mid un maadaama waxaanoo dhan marka ishaaradu ay wax fahamsii karto qofka haddii oo haweentii furo ishaaro uu ku furo ishaaradaas marka ama cadad in lagu wax lagu cadday karo ha noqoto intuu yidhaahdo waa ku furay saasna uu dhaho maalan sidaan markii la yidhaha labaa laga fahmaa labaan kugu furay noqone waa la tixgelina ishaaradaas haddii uu marka furiinkii uu ishaaro ishaarada waxaa la mida qorid waa qoray oo kale warqad ama dhulkuu ku qoray wax la fahmi karana waa qor waa qoray waxyaabahaas marka waa in marka haddii dalaaq un laga fahmaayo saasna uu u jeedo waa dalaaqii marka inuu ku dhacayo qaala baabu lkalaami idaa qusida bihi fima yaxtamiluhu macnaah baabu lkalaami kalaamkii caddayntiisii buu u baab yahay idaa qusida bihi haddii kalaamka loola qasdo fii maa yaxtamiluhu waxa uu ixtimaalayo dhexdiisa macnaahu macnihiisa uu ixtimaalayo hadal lagula qasday macno muxtamal uu warkaas ku yahay meeshaas marka laba shayba waa ku jirtaa hadal baa lagu hadlay hadalka lagu hadlay wuxuu ixtimaalaa maalan furiin iyo furiin la-aan marba haddii uu furiinba ixtimaali karo oo uu muxtamal ku noqon karo u qaadan karo haddii loo inta lagu hadlo hadalkaas furiinna loo qasdo waa ku dhacaa furiin waana kinaayada haddii laakiin hadalku uusan ixtimaalayninba furiin maalan ilaa hadalku hadalna ma og tahay waxbuu sariix ku yahay wax kalena waa ixtimaalaa shayga laakiin haddii furiinku wax calaaqa aba ouna la lahayn hadalka ee waxbaa ku furmaya ma la dhahayo xataa hadduu niyadiisa u jeeda saas cinda aljumhuur oo maalan dhagaxan meeshaan ka qaad dadku uma yaqaanaan qaab si uu furiin macnahaas usoo galayo lama ma la yaqaan marka kinaayay ku tahay furiin dad u yaqaana saasoo kale kinaayo inay furiin ugu tahay oo anfaca maahane dadkan ma anfacayo kabtaan dhulka ka qaad iyo furiin ma isku bedeli karto alfaada marka waa sariix iyo kinaayo wax lagu furo sariixu marka madhabka shaaficigu saddex erey waay macan asaraaxu wاlطalaaqu wاlfiraaqu saddexdana qur-aankaa ku yimid ow faariquuhuna bimacruufin ow sarixuuhuna iyo aطalaaq lafdigiiba marka hadduu yihaha طalaqtuki saraxtuki faaraqtuki sariix waay midkaas marka dheel dheel iyo dheeshiisa iyo dhabtiisaba waa isku mid ee kinaayaduna waxay noqonaysaa laf eray kasto oo furiinna noqon karo wax kalena noqon karo midkaas marka kinaaya layidhaha niyadiisaa loo celina maxaad ka wadaa indhaha laakiin waa in lafdigaas ou tusaayo dalaaq haddiiba lafdiga dalaaq ounan tusaynin kinaaya xataa ma aha markaas ilaa haddii kale ninku hadal walba ou yidhaahdaba haddii niyada furiin uga jiro hadal walba ou dhaho waxbaa uga furmi lahaayeen maalikiyada iyaga arrintaas aad ugu tawasuco oo iyaga waxay leeyiin haddii erey ou isticmaalo aan xataa dalaaq awal loo dejinin laakiin ou dalaaq ka wado ka wadidiisaasay ku furmeen naagta laakiin jumhuurku iyagu saas ma aha wabihi qaala akbaranaa cmr bnu mansuur qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata qaala xadaanaa maliku waakbarana alxariث bnu miskiin ayuu leeyay qira'aة عalayh waana asmع can ibn اlqasim qala akbaranii maliku can yaxya bni saciidi can mxamed bni ibrahima can calqamta bni waqaas can cumara bni الkhaطaab radia allahu canhu wa fii xadiiثi اlxariثi anahu samica cumara yaqulu qala rasulu اlahi sal ly slam inama alacmaalu bالniyati acmaashu niyada ayaa laga fiiriyaa wainamaa limri'in qofna maa nawaa buu leeyahay wuxuu uu niyeystay buu leeyahay qofna ou niyada ku cayintay maxalu shaahidka marka meeshan waay baabulkalaami idaa qusida bihi fima yaxtamiluhu macnaahu wax macnihiisu muxtamal ku ah waxa aan joogno furiinka ah haddii ereygu uu yahay qasadna ou jiro ilaa inama alacmaalu binniyati baa layidhi qasadkii niyadii waayee haddii qasadna la helo waxaas waa sidaasay noqonayaan ayb xadiidkan marka alumuuru bimaqaasidihaa qaacidada la dhahaayo iyo way usoo qaataan sadu daraa'ica daliila looga dhigaa ibdaalu lxiyal baa ku jiro waxaasoo dhan faman kaanat hijratuhu ila llahi warasuulihi hijradiisu qofka alle rasuulka xaggooda ay tahay fa hijratuhu ila llahi warasuulihi bay ahaanaysaa wman kanat hijratuhu lidunyaa yusiibuha aw imra'atin yatazawajuha fahijratuhu ilaa maa haajara ilayh qaala baabu libaanati caddaynta iyo walifsaaxi caddayn bilkelimati lagu caddeeyo almalfuudi ee lagu dhawaaqay bihaa iyada idaa qusida bihaa haddii loola jeedo limaa shay laa yaxtamiluhu ounan qaadanaynin macnaaha macnaheeda lam tuujib shay-an waxba ma waajibsanayso walam tuhbit xukman wax xugunana ma sugayso markaan marka wax kinaaya hadda ma jiraan erey baaba la ifsaaxiyey oo la caddeeyey oo lagu hadlay laakiin ereygaasi waxuunan qaadanaynin ayaa laga rabaa wax xuguna kama dhalanayaan marka waxaas ayb maalan dalaaqida alfaaduu leeyahay alfaad kaleoo mushtarag ou yeelan karaa oo isaga iyo wax kale ay ishtiraaki karaan iyo alfaad waxaa jirto macnaba aan dalaaqa ku lahayn oo kale haddii qofku uu ku hadlo erey saasa dalaaqna uu ka wado wax xuguna ma ma noqonayso hadda tii hore marka kinaayaday daliil u ahayd midaana lafdi aan ixtimaalba ku jirin oo macnaha loo rabaa aan ixtimaalkeed uunan ku jirin qasadka qofka keligiis wax mataraayo meeshii marka waxaa la rabaa qasadna inuu yaallo lafdi muxtamal oo qasadkaas uu ku dhacana in la helo ayb labadaasaa marka laysku rabaa fiqi weynaa ku jira meesha wbihi qala akhbaranaa cimran bnu bakaari qala xadaanaa caliy bnu cayaashi qala xadaanii shucayb qala xadaanii abuzinaad mima xadaahu cabdالraxman alacraj mima dakara anahu samica aba hurayrata yuxadiثu can rasuli اlah sal l slm qaala waqaala wuxuu yihi اnduruu bal fiiriya kayfa yasrifu allahu canii siduu ilaahay igaga leexinayo shatma qurayshin quraysh caydeeda siduu alle iiga leexinayo walacnahum iyo quraysh lacnadooda inahum iyagu yashtumuuna mudamaman mudamam ayay caayaan ayay caynayaan wayalcanuuna waxay lacnadayaan mudamaman mudamam wa ana aniguna muxamadunaan ahay marka lafdi bay sariixinayaan oo mudamam ah qasadkoodu nebiga caydiisa waay cayadaas nebiga maku dhacay marka ma ku dhacayso iyaga qasadkooda gooni waay waa loo ciqaabaa qasad darada iyo qaab darada ay ku jiraan maaha hadda wax laga hadlayo laakiin erayow idlaaqay qofkaani ereygaas ma wax uunan qaadan karin ayuu markaa yacnii ku idlaaqay qasadkiisuna wuxuu rabaa waxaas uusan qaadan karin ereygan ma soconayn haddii maalan yacnii qof haween maalan magaceeda intuu ka taga magac kale intuu ku dhawaaqo iyadoo tiisi uu u jeedo oo u saas ku furo wax xuguna ma ka imaanaya ayb saada xadiidkan saas uu isticmaala mudamam ayay caynayaan mudamamna moxamed ma aha oo magac ka magac ka duwan ayb marka haddii qofku uu ifsaaxiyo shay laakiin isaguna qasad uu leeyahay laakiin shaygaa uunan ku dhacaynin ixtimaal ahaan waxa uu u rabo xugun ma laha waxaad moodaa marka tarjamada sidaan markay u dhacayso maalikiyada inay raddi ku tahay ayb ila iyagaa waxay leeyihin wax allaale wixii uu nin qofku idlaaqo ama furiin had ixtimaalo ama yownan ixtimaalin waa sa waa ku dhacay marba haddii qasadkiisu furin yahay qala baabu الtawqiiti fi اlkhiyaari waqtiyeyntii caddaynteedii buu u baab yahay fi lkhiyaari khiyaarka dhexdiisa yacnii lala gooyo oo qofkii in la yihaaha waxaas waxaas yacnii khiyaar la siiyo oo nikaaxi inuu wado iyo inuu wax doorto naftiisa iyo zow naagta in la door geliyo nafteeda iyo ninkeeda ayb wbihi qala akhbaranaa yunus bn cabdilaclى qala xadaana bn wahbin qala akhbaranaa yunus bnu yaziida wamuusa bnu culay wa muusa bnu caliy ayuu qoray can ibni shihaabin qala akhbaranii abu salamata bn cabdiraxman ana caaishata zawja nabiy sal l slama qaalat lama umira rasuulu llahi sal l slam nabiga markii la faray bitakhyiiri aswaajihi xaasaskiisa inuu khiyaar geliyo bada-a bi anuu igu bilaabay faqaala wuxuu yidhi inii daakirun laki amran arrin baan kuu sheegayaa mid kuu sheegayaan ahay falaa calayki korkaaga ma ahaanin anlaa tacjalii inaadan degdegin ha degdegin xataa tasta'mirii abaweyki aaba labadii ku dhashay oo hooyada ay aabbaha intaad ka amar qaadato waqti ayaa meeshaa marka ku jira qaalat waxay tihi waqad calima aba-an wuxuuna ogaaday nebiga ana abawaaya hooyaday iyo aabbahay lam yakuunaa inaynan ahayn liya'muraanii inay i amrayaan bifiraaqihi isaga ka tegiddiisa qaalat waxay tihi huma talaa hadihi alaayata buu akhriyay yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika in kuntunna turidna alxayaata addunyaa ilaa qowlihi jamiilan faqultu waxaan idhi fii ayi haada kankee ahoo shanigiisa astamiru abawaaya labadeyda hooyada iyo aabbahay aan uga amar qaadana fa inii waxaan maan macnaha hooyada iyo aabbahay uga amar qa maxaan hooyada iyo aabbahay uga amar qaataa fa inii uriidu llaha caza wajalla warasuulahu anigu alle rasuulaan rabaa iyo wadaara alaakhirata qaalat caaishatu waxay tihi huma facala aswaaju nabiyi sal l slam xaasaskii nebiga waxay sameeyeen midla maa facaltu wixii aan sameeyo kale nebigay doorteen walam yakun dalika kaagaana ma uunan ahayn xiina qaala lahuna rasuulu llahi sal l slam markuu nebigu ku yidhi ayb wakhtarnahu ayna doorteen isaga dalaaqan dalaaq ma noqonin min ajli anahuna اkhtarnahu inay isaga doorteen darteed inay isaga doorteen darteed dalaaq kuma noqonin yani wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ninku haddii haweenkiisa ama haweentiisu khiyaar uu siiyo ee uu takhyiir uu sameeyo uu yidhaahdo naftaada dooro ama aniga i dooro inaa ila joogto masalada marka takhyiirka xadiidku hadda wuxuu tusayaa bimujaradi takhyiir horta furiin ma aha inuu door geliyey furiin kuma noqonin hadda nebiga sal alla l slam midda labaad waxay tahay hadday ninkeeda dooratana oo ay tidhaahdo adaan ku doortay inaan kula joogo iyadana waxaa ka muuqanaysa xadiidkan caa-isha iyo furiin inaynan ahayn waayo nebigu waxba kama dhicin sala allahu calayhi wasalam isagayna doorteen hadday nafsadeeda dooratana khilaaf badan oo ayaa ku jiro saxaabada dhexdooda oo ay leeyihiin qaarkood hadday ninka dooratana hal dhalqad ayaa dhacayso rajciye iyo baa-inna waa iskugu khilaafsan yihiin hadday nafsadeeda dooratana saddexaa dhacaysa ay leeyihiin yani waxay ka dhigan tahay qadcanba ma kula joogaayo marka saddexaa dhacayso ayay dhahayaan qaarkood qaar waxay leeyihiin maya haddii ninku uu door ay doorato waxba ma dhacayaan hadday iyada nafteeda dooratana dalqadaa dhacayso ama baa-in ha noqoto ama wax kale ha noqoto ayb qaar kalena iyagay u celinayaan naagta lafteeda oo marka markay nafteeda dooranayso maxay ka wadaa macnaha hadday furiin ka wado hadday dalqad labo saddex waxay ka wadaa la raacaa hadhow ayay dhahayaan wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa moxamed bnu thawr can macmarin can الzuhriyi can curwata can caaishaةa qaalat lama naزlat in kuntuna turidna allaha warasuulah dakla calaya الnabiyu sal ا l slm bada'a bi waa igu bilaabay faqaala yaa caaishaةu inii daakirun laki amran falaa calayki anlaa tacjalii xataa tasta'mirii abawayki qaalat qad calima wallahi wuxuu ogaaday ana abawaya lam yakunaa liya'muraanii bifiraaqihi inaynan ahayn kuwa i amraayo furiinkiisa ka tegistiisa faqara'a calaya yaa ayuha الnabiyu qul liأswaajika in kuntuna turidna alxayaaةa اdunya waziinataha faqultu afi hada asta'miru abawaaya labadeeda aabba matan waxaanan uga amar qaataa fainii uriidu allaha warasuulahu anigu alle rasuulaan rabaa qaala abu cabdiraxmaan hada khaطa'un wاlأwalu أwlىa bالsawaab kan hore riwaayada abu salama xadiidka abi salama qaala baabun fi lmukhayarati takhtaaru zawjaha midda la door geliyey oo ninkeeda dooranayso wbihi qaala akbaranaa cmru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin can ismaaciila can caamirin shacbi can masruuqi can caaishata qaalat khayaranaa rasuulu llahi sal l slam nabigaana khiyaar geliyey fakhtarnaahu asagaan dooranay fahal kaana dalaaqan furiin ma ahaa marka wax furiina ma ahayn waay ama fahal kaana dalaaqan in laga dhigo istifhaam oo laakiin tacajub ku jiro wax la yaabe kaas maa furiin ama in laga dhigo nafyi fahal kaana dalaaqan ay falam yakun dalaaqan wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa shucbatu can caasim qaala shacbiyu can masruuqin can caaishata qaalat qad khayara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nisaa'ahu falam yakun dalaaqan ma ahayn takhyiirkaas wbihi qaala akbaranaa mxamed bn ibrahim ibraahima bni sudraan can khalid bn اlxaariث qaala xadaanaa ashcahu wahuwa bnu cabdilmalik can caasimi can الshacbiyi can masruuqi can caaishaةa qaalat qad khayara الnabiyu sal ll slama nisaءahu waa khiyaar geliyey falam yakun dalaaqan ma ahayn wbihi qaala akbaranaa mxamed bn cabdilaclى qaala xadaanaa khalidu qaala xadaanaa shucbaة can sulaymaana can abi الضuxaa can masruuqi can caaishaةa qaalat qad khayara rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waslama nisaءahu afa kaana dalaaqan miyuu ahaa wabihi qaala akbaranii cabdullahi bn mxamedin الضaciifu qaala xadaanaa abu mucaawiyata waa daciif اljismi buu ahaa laakiin maahan inuu daciif xagga yani dabdiga uu ka yahay qaala xadaanaa abu mucaawiyata qaala xadaanaa lacmashu can muslimi can masruuqi can caaishaةa qaalat khayaranaa rasuulu اlahi sal l slm faاkhtarnaahu waa dooranay falam yacuddahaa calayna shay-an korkeenna waxba nooguma ounan tirinin baabu khiyaari lmamluukeyni yuctaqaani labada addoon oo xoroobayo khiyaarkooda ayuu u baab yahay khiyaarka ay naaguhu ama dadku manina naag wixii ay ahaadaanba khiyaarku dhowr nooc waay naam baabka khiyaarku marka midna waxaa weeyaan waxyaabaha marka qofka uu khiyaarka ku yeelanayo faski uu ku dalba karo ama nikaaxiis uu ku fasakmaayo fasaqa iyo dalaaqa nikaaxuna sidiisu wuxuu ku go-aa furqo furqada marka labay u kala baxdaa furqatun bimowtin iyo furqatun bixayaatin nikaaxu geerida waa goynaysaa nink ninkay naagti isqabay haddii midkood dhinto waa ku kala tegayaan furqatun bixayaatinna waa jirtaa mid nolol markaa iyagoo nool nolol ay ku kala tegayaan alfurqatu bilxayaati labay u qeybsantaa marka furqo oo furiin ku imaanayso ninka uu naagta furaayo iyo mid fasakh ku imaanayso uu naagta furaynin laakiin laga fasakhayo middaas marka fasakha ku imaanayso asbaabta keenayso waa badan tahay waxaa jiri kara marka alkhiyaaru bilceyb ceeb khiyaarka fasakha uu ku dhisan yahay ceebaa keentay labada ninkii naagti waa isqabaan ceebaa soo korortay meeshii timid ama mid horoon la ogeynaa timid ama midaaba gadaal ka timid ceebtaasna marka waxay u laabaneen wax nikaaxii maqsuudkiisii aan lagu gaari karin iyada darteed iyaga marka fuqahadii hore de ceebaha markay ka hadlayaan innaga alfasqu bilcaybka waxay ka dhigaan marka junuun waali inay timaado judaamka baraska naagta inay meeshii owdan tahay radqaa ay tahay waxyaabahaasay marka ay keenaan iyagana ay ka hadlaan intaasna marka cumar ayaa laga wariyey dabcan in uu khiyaar ku sugnaa karo wax ma lagu dari karaa marka fuqahadu wax ma ku daraan saasaa qaalibka ah haddii la fiiriyo marka waxyaabahaasna ceebo un qofkii labadii qof inay isla joogaan bilmawadda inay iskula joogaan wax kala eryaaya ay u laabaneen cillada cillay leedahay cilladu marka waxay tahay qofkaani haddii waali ku dhacdo qofka kale inuu la noolaado waa ku adkaanay jirooyinka ma la dabdi karaa marka waali iyo judaam iyo baras keliya maa laga dhigaayo waxaas oo kale mise jirooyin kaleo hadda waxaaba yimidba nikaaxi maqsuudkiisii haddii lagu galo cudurka uu faafaayaba ama u darnaanaa nacam waxaan hadda aidiskoo kale ama h i v aidiska haddii hadda cudurkaas aids uu soo kordho oo labadii qof mid uu ku yimaado khiyaar malihid maa la leeyahay ceeb ma ahan kan judaankii iyo baraskii maa la daba taagnaana judaamka isagaaba dhici karta waa la daaweeyaaba judaamka daawadiisaa dheer ma ahane laakiin kanaa ka daranba kan daawo male marka xoogaa tawsica in la in meeshaas maadaama macquululmacnaa waxaan ay yihiin iyadoo cilladii la raacayo waa waa la tawsicay karaa walidaalika fuqahada qaar xataa waxay qabaan dhalmala-aanta xataa oo cillad ah hadday qof ku timaado dhalmala-aan oo cilladna ay tahay lana daawey karin waxaa bannaanaankaa fasaq waa waa bannaan yahay dhahayaan qaarkood leanna maqsuudka nikaaxa in wax la dhalow haddii marka qof la yiraa waana dadku in badanna waa ku dhacdaa ninkiibaa maalan waxaa dhacaysa marka wax la-aan haweentii marka waxay keensanayn marka inaan yacni ama in la furo furiinkii waa diidaa fasaqii marka iyada isaga laftiisa ciriiriya u galaa sababtoo madhabka ma qaba ayaa la leeyahay qofkaasi ninkaani marka wuxuu leeyahay adi weligaa adna ilmo ma dhalaysid waa ku haysanaa meeshaan baad joogeysaa waxaasoo kale marka cid ka garaabaysa male allahu aclam marka madaahibta mararka qaar yacni ceeb ama cillo u aragto oo nik in laysla joogana dhibke ku keenayo leanna markay markaad fiiriso markay khiyaarka dabdinayaan ceebta alcaybu fi nikaax marka la dabdinayo waa wax suurtagal aynan noqon karin inay labada qof ku wada joogaan yani arrimahan aan sheegayo marka waa khatar ma ku wada joogi karaan labadii qof soo ma arkeysa khiyaar kaleo marka waxaa jira isaga laftiisa alkhiyaaru bilicsaar ninkii waa faqriyey biilkiiba ma dhiibi karo waa alkhiyaaru bilcisaaraa la yidhaha waa tegaysaa waa geyso kartaa waxaa jiro sidoo kale khiyaarka ceebka ceebta waxaa alcunnaa ka mid a alcunnatu ninkii inuunan marka haweentii u tegi karin cunada marka iyo waxyaabaha hadhow dooda ay ku jirto biilka waa waa siiyaa ima siiyo ciniin waayo iyo maya ma ihi qaadiyaa loo tegaa markaas oo kale dad ma geli karaan baabkaas qaadigii sanad ou qabanaa ciniinka sanad markau dhammaado haddii aan markaas wax la waayo fasakhi buu marka u dhigaa uu qora waxaa jira marka alkhiyaaru biridda ee labadii qofood midaa gaal noqdayba maalan gaalnimadaas marka riddadaasi waxay keenaysaa qofna inuu nikaaxa inuu joogsado qabla dukhuul hadday riddada dhacday furqada bis waayo waa iyado wax uma baahno waqti uma baahno iyadoo laysu galmooday kadibaa waxaa timid qof inuu diintii ka baxay waa ka markaas waa la kala jooga ilaa gaal iyo muslinay kala iyo murtaday kala muslin iyo murtaday kala noqonayaan markay la kala joogo ayaanka bacdi ciddadaa la sugaa intii ciddada ku jirto hadday da iska soo laabo qofka uu soo laabto diinta kusoo noqdo nikaaxii hore waa ta sidii u socona haddii aan hadhow aynan ciddadii ay dhammaato iyadoon waxba aan lasoo laabaninna markaasay furqada waa go-eed cindahaa tatanajaz markaas bis waay labadaas qof iyada lafteedu marka waa khiyaar waxyaabahaas marka khiyaarku wuu fara badan yahay fasakhuna uu ku sugnaanayo hadda nooc kan waa nooc ka mida khiyaarka oo waxaa la yidhaha alkhiyaaru bilcidqi waa khiyaar marka ku imaanayo xoroobitaanka wa bihi qaala akbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akbaranaa xamaad bnu mascadata qaala xadathana bnu mawhab can ilqaasim bni moxamed qaala kana licaaishata ghulaamun ayaa u sugnaa wajaariyatun iyo gabar qaalat waxay tihi faaradtu waxaan doonay an uctiqahumaa inaan xoreeyo fadakartu dalika lirasuuli llahi sal l slam nabigaan u sheegay faqaala waxa uu yidhi ibda-ii bilghulaami wiilka ka bilow qabla aljaariyati gabadha ka hor wiilka ka bilow marka macnaha ku jirta waa maxa ninka hadduu xornimo helo asaga oo kadib gabadhii la xoreeyo naagtii naagtu khiyaar ma helaysa marka khiyaarkii fasakha keenaya waxaa laga cararaa haddii laakiin naagta lagu bilaabo oo iyada la xoreeyo maxay noqonaya iyadoo xor ah in uu qabo ninka qabana ou markaas yahay addoon khiyaaray yeelanaya nikaaxu meeshaasay ku baabi-inaya marka oo hadday doorato nafsadeeda oo ay tiraa aniga addoon ma rabo maadaama aan xornimo helay bis waaye marka ninkaa waa iska tegaa nikaaxaasna waa fasakhmay halkaasuu ku dhammaaday laakiin haddii labadaba ninka la hormariyo ninka isaga xornimo la siiyo ee kadib naagtii la xoreeyo naagtu khiyaar ma yeelanaysa sababtoo nin xor ahaaba qaba markaas ayb macnahaasaa marka ku jiraya xadiidkan marka ibnu mawhabkan ayaa laakiin la daciifiyey ibnu maciin iyo nasaa-i ayaa laga soo guuriyey xaafid alcuqeylina wuxuu yihi laa yucrafu alxadiidu ila bicubaydillahi bni mawhab bayhaqina sunan lkubraha wuxuu yihi wabnu mawhab hada laysa bidaka alqawiyi waa daciif marka qaala baabu khiyaari اlamati addoonta khiyaarkeeda addoonta marka goormaa khiyaar la siinaa hadday xorowdo wataxta wa kaanat taxta yani wataxtaha wa taxta alcabdi addoon hoostiisa ay tahay oo addoon ou qabo iyadii baa xorowday addoonay ahayd waa xorowday nin addoonaa marka qabo aa qabo markay xorowday kadib khiyaaray leedahay wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu salamata qaala akbarana bnu lqaasim can maliki can rabiicata can ilqaasim bni moxamedi can caaishata zawji nabiy sal l slama qaalat kana fii bariirata halaathu sunan saddex sunaa bariira ku sugnayd shanigeeda ixda sunan annahaa uctiqad waa la xoreeyey fakhuyirad waa la doorgeliyey fii zawjihaa ninkeeda ma la joogee mise waa ka tegey addoonkii ninkeeda muqiitha la dhihi jiray addoon u ahaa sida saxiix ah markay iyada xorowday ninkiina ninkeediina addoon uu yahay ayaa khiyaar la siiyey khiyaarka marka maxaa keenayo xornimada iyo ku baaqi ahaanshada ninka uu ku baaqi yahay addoonnimo taasaa keenaysa khiyaarka khiyaarkaas marka intuu ku egyahay imaa inay iyada tiraa ani waa ka tegay ninkaas bis nikaaxaas waa kuma jiri ama imaa in markaas yacnii khiyaarku haddaysan ogeyn oo kale ama ay ka jaahil tahay oo kale loo sheego markii loo sheego hadday tiraa ikhtartu nafsii ma rebi aniga ninkan bis waa dhammaaday nikaaxaas haddii laakiin iyadoo og ay shib iska dhahdo amaba ninkii ay la seexato oo uu markaa jimaaco iyadoo xorowday ka bacdi bis waa nikaaxaasi iyada marka ma dooranin nafsadeeda waxay raalli ku noqotay ninka addoonkaa inay iskala joogto nikaaxaas marka ma khiyaarkii waa dhammaaday waqtigiisa markaas ka bacdi un inuu ama isaga furo ma ahana si kale ma laha ayb waqaala rasuulu llahi sal l slam alwalaau liman actaqa walaha ninkii xoreeya iskale wadakala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu soo galay walburmatu tafuuru dheriga isagoo karkaraayo bilaxmin hilib ku karkaraayo faquriba ilayhi waa loo soo dhoweeyey khubsun wa udmun muufo iyo iidaan min udmi lbeyti guriga iidaankiisa ka mid ah faqaala rasuulu llahi sal l slam wuxuu yihi alam ara burmatan miyaanan arkin fiiha laxmun hilib ou ku jiro faqaaluu waxay yidhahdeen balaa yaa rasuula allah walaakin dalika kaagaasi laxmun waayo tusaddiqa bihi calaa bariirata lagu sadaqaystay wa anta adiguna laa ta'kulu sadaqata sadaqa ma cuntid faqaala rasuulu llahi sal l slam huwa calayha sadaqatun iyada korkeeda sadaquu ku yahay wa huwa lanaa hadiyatun annagana hadiyaduu noo yahay wbihi qaala marka suno saddexaad wabihi qaala akbaranii mxamed bnu aadam qaala xadaanaa abu mucaawiyata can hishaami can cabdiraxmaan bni اlqasim can abihi can caaishata qaalat kana fi bariirata halaau qadiyaatin saddex qadiyada ku sugnay araada ahluhaa waxay dooneen an yabiicuuha wayashtarituuna inay gadaan wayashtarituuna yani wa anahum yashtarituuna ayb iyo iyagu inay shardinayaan waa annaga waa kaa gedaynaa laakiin bishardi walaheeda annaga aan yeelan wayashtariduuna alwalaa fadakartu dalika linabiy sal l slam aan u sheegay faqaala wuxuu yihi ishtariiha iibi iibso wa actiqiiha xorey fainama alwalaau liman actaqa walaa ninkii wax xoreeya iska leh qaalat wauctiqat waa la xoreeyey fakhayarahaa rasuulu lahi sal l slam nebiga khiyaaruu siiyey fakhtaarat nafsaha nafsadeeday dooratay khiyaarkan marka macnaheedu waa fasakhaa dhacay marka nafteeday dooratay qaalimu u baahan yahay kanoo kale uma baahna waayo qaadiga waxa u baahan waxay noqonaya wixii dood ay ku jirto waa jirtaa iyo ma jirta iyo wixii ah laakiin wixii la ogyahayoo dood aynan ku jirin ee sababkeeda fasakha aan laysku haysanin uma baahna qaadi xataa in loo kor yeelo qaraafiga kitaab uu leeyahay sidaasuu tilmaamaya imaamu nawowi ina uu sheego wakana wakana yutasadaqu calayha waa lagu sadaqaysan jiray fatuhdii lanaa minhu waxbay nooga soo hadiyey jirtay waxa lagu sadaqaysto fadakartu dalika linabiy sal l slama faqaala wuxuu yihi kuluuhu cuna fainahu calayha sadaqatun uu u yahay wahuwa lanaa hadiyatun annagana hadiyadu noo yahay hal shay marka laba ictibaar waa yeelo karaa ictibaar ou si dad ugu bannaan yahay ictibaar kale oo uunan u bannaanayn waa yeelo karaa ayb marka dadka qaarkood iska caamada oo iska warka badan oo in iska tacliiqa badan sida soomaalida isaga badatay oo kale waxaa laga yaabaa shay marka la yidhaha san way xukunkiisa yacnii bictibaarin aa loo jeedaa bictibaarin aakhar haddii haddana la yidhaha sidaan ma ahane waa san waxay ku leeyihiin culimo kahorgeel waay edab daradaasay gelayeen marka culimo cays iyo ama la joojiyaa bannaan iyo la jeefiyaa bannaan ay dhahaan wax oo dad culummaba aan laga keenin oo qudaatu su laga keenay la joojiyaa bannaan la jiifiyaa bannaan waa qudaatu suu a laga keenay dad qaali oo culimo aan ahayn oo qaaliyaal xumahay ayaa laga keeno iska joor fali jiray wixii marka waxay ka dhigeen culimo culimmadan marna waxaan waa bannaan yihiin marna ma bannaanin waxay rabaan ayaga shaygan hal xugun uu leeyahay u haystaan mar walba inay saas tahay shaygan bictibaarna si waa ku noqon karaa bictibaarin aakharna si kale waa ku noqon karaa ayb dadka marka yaqaan in la su-aalo shibhu cawaamna waa jiraan ayagu laakiin isku haysto inay xoogaa diinka ka warqabaan ay kutub dhegdhegaystaan iyo dad kutubaha dhegdhegaysto shibhu cawaam ahaa jira oo caatifo badan oo marka la yidhaha waxaan saan waay labadan qadiyadood maxaa lagu kala saaray wax lagu kala saaray maa muuqanayo labada qadiyadood haddii la kala saaro wuxuu lagu kala saaro inaad weydiiso qofka kala saaro yaa fiican intaadan adi iska soo boodin laftaada qaala baabu khiyaari اlamati addoontii khiyaarkeedii caddayntiisiiba u baab yahay tuctaqu la xoreynaayo wa zawjuhaana xurun ninkeedana ou xor yahay ninka xorow ahaa iyadaa addoon ahayd waa iyadaa xorowday hal lahaa khiyaarun horta khiyaar ma leedahay taasuu rabaa inuu marka waxa ku jira uu kuu sheego ayb wabihi qa marka waxayna ku dhisan tahay waa khiyaaray leedahay bariira ninkeedu addoon mau ahay mase xorow ahay riwaaya waxay leedahay wakaana cabduhaa wa kaana zawjuhaa xuran riwaayadaasna waa daciif waxaa xoog badan inuu addoon ahaa khiyaarkana addoonnimada ay ku baaqi noqday ay ku heshay marka macnaheedu waxay tahay qolooyinka xadiidkaasay masaladana ku dhisan tahay isagana dacfi baa ku jira وبه qال أخبرنا qتيبة qال xdثnا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن cائشhaة qالت اشhترyت brيرةa ayaan gatay faاشhترضa أهلhaa dadkeedii waxay shardiyeen walaaءahaa walaheeda fadakrtu ذlika للنبي صلى اه عل سلم aan u sheegay faqاala waxa uu yihi اctiقيhaa xorey faإنma الولاء لmaن أعطى الورق walaha waxaa iskale ninkii lacagta fidada a tiriyo qaalat faactabtuhaa waan xoreeyey fadacahaa rasuulu llahi sal l slam nabigaa u yeeray fakhayarahaa min zawjihaa ninkeeda ayuu khiyaar ka geliyey qaalat low acdaanii kada wakada hadduu isiiyo ma aqamtu cindahu agtiisa ma aanan ku nagaadeen fakhtaarat nafsahaa bay dooratay wa kaana zawjuhaa xuran ninkeedana xur buu ahaa ayb sidaasay marka leedahay riwaayaadkaasna marka waxaa ka xoog badan inuunan xor ahayn addoon u ahaa wabihi qaala aba kaasaana camalkuna sidaas wabihi qaala akhbaranaa cmr bnu caliyin can cabdالraxman qaala xadaثna shucbaةu can اlxakm can ibraahima can اlأswad can caaishaةa anaha araadad waxay doontay an tashtariya bariirata inay gadato ay iibsato faاshtaraduu walaaءahaa bay shardiyeen fadakarat dalika lلnabiy sal اه slam ayay u sheegtay faqaala ishtariiha wa actiqiiha xorey faina alwalaa'a liman actaq wa utiya bilaxmin baa loo keenay faqiila ina hada kan mima tusadiqa bihi calaa bariiratahu faqaala waxa uu yihi huwa lahaa sadaqatun uu u yahay walanaa hadiyatun annagana hadiyaduu noo yahay wakhayarahaa rasuulu llahi sal l slam wakana zawjuhaa xuran ayb alfaadaan oo dhan maxaa waxbaa ku jira alimaamu الnawowi wuxuu leeyahay fi riwaayaati اlmuxadiثiin qaala baabu khiyaari اlأmati tuctaqu wazawjuhaa mamluukun adoonta khiyaarkeeda addoonta markaa la xoreynayo ninkeeduna uu yahay nin mamluuk oo la leeyahay wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariirun can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qaalat kaatabat bariiratu calaa nafsihaa nafsadeeday la kitaabootay oo yacnii dadkii lahaayay kitaabada la gashay bitisci awaaqin sagaal uqyadood fii kulli sanatin biuuqiyatin faatat caaishata bay u timid tastaciinuhaa iyadoo kaalmo weydiisanayso faqultu waxaan idhi laa maya ilaa an yashaa-uu inay doonaan ma ahne an acuddahaa lahum inaan u tiriyo lacagtooda caddatan waaxidatan hal mar tirin wayakuunu lwalaa'u lii walahana aniga aan yeelanaayo fadahabat bariiratu fakallamat fii dalika ahlahaa dadkeedii la hadashay kala hadashay faabow calayhaa way diideen waa ku diideen ilaa an yakuuna alwalaa'u lahum inay ayagu yeelanayaan ma ahne walaha ayb fajaءat ilaa caaishata ayay u timid wajaءa rasuulu lahi sal l slam cinda dalika faqaalat lahaa waxay ku tihi maa qaala ahluhaa ehelkeedii maxay dhaheen faqaalat waxay tihi laa hallaahi yani laa wallaahi laa ha allah idaa ayb laa hallaahi idan saas ayb marka laa hallaahina marka waxay tahay laa wallaahi oo kale laa hallaahi ay laa wallaahi idan hadday sidaa tahay maba maya ilaa an yakuuna alwalaau waluhu inuu yahay lii aniga ii sugnaanaya ma ahne faqaala rasuulu llahi sal l slam maa haada waa maxay kan faqaalat yaa rasuula allah ina bariirata atatnii tastaciinu bii calaa kitaabatiha waa ii timid iyadoo kitaabadeeda iga kaalmaysanayso faqultu waxaan idhi laa maya ilaa an yashaa-u an acuddahaa lahum caddatan waaxidatan hal mar aan u tiriyo wayakuunu lwalaau lii qof la gatayay noqonaya markaas ninkii gatayna uu xoreeyey meeshaana waxaa kasoo baxayso yacni mukaatabka in la iibi karo mukaatabka haddii la iibin karo see loo iibi karaa caqadka kitaabadu dhinacna laazimuu ka yahay dhinacna jaa-is soo maha dhanka sayidkuna waa laazim ma ka bixi karo sayidka laakiin wuxuu ka yahay jaa-is dhinaca dara darafka oo mukaatabka addoonka hadduu isaga dhaho marka addoonka war aniga waxaan tabar uma haaya addoonnimada isaga baaqi noqona kitaabadii waa fasakhmi laakiin dhanka kama fasakhmi karto sayidka si loo gadaa marka ayb marka waxay leeyihiin iyadaa fasakhday shaaficiyada waxay leeyihin iyada darafkeeda iyadaa ka baxday bariira markay ka baxdayna addoon aan kitaabeysnaynay noqotay markaasaa laga gatay marka ayaa la gatay ayb faabow calayha ilaa an yakuuna alwalaau lahum waa diideen ilaa walaha inuu iyaga usugnaanayo maane faqaala rasuulu lah sal l slam ibtaaciiha iibso washtaridii lahum lwalaa-a walahana ayaga u shardi yani washtaridii lahum lwalaa-a haddaa u shardiso shardigaasi ma anfacayo way oo shardi iska laaqi ah buu noqon doonaa kor iyo hoos fa ina alwalaa-a maxaa yeelay waluhu liman actaqa qofkii wax horeystaa iska leh haddaa rabtaan shardiga idinkaa leh dheh saa ku yeelan maayaanay ka dhigan tahay uma qaala wuxuu yihi maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu waa maxay yashtariduuna shuruudan shardisanayaan shuruud oo laysat fii kitaab illahi ay laysat fii xukmi kitaab illahi shuruud ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa aan waafaqsanayn yaquuluuna waxay dhahayaan actiq fulanan hebel xorey walwalaa-u lii walaha anaa iska leh kitaab ullahi axaqu kitaabka alleh xukmu kitaab illahi baa axaqu xaqnimo badan wa shardullahi ilaahay shardigiisana awthaqu adkaan badan in la adkeeyo wa kullu shardin shardi kastoo laysa fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa aan ahayn ay laysa fii xukmi kitaab illahi fa huwa baatilun ee ma laga wado shardi kastooy dadku kala galaan haddii qur-aanka uusan ku qornayn ma jira ma laga wado qur-aanku dadku shuruudda ay kala galayaan kuma dhigna ee macnuhu waxay tahay xukmu kitaabillaahi wixii xukunka ilaahay kitaabkiisa ku uu ku ogol yahay waa la qoro karaa wixii aan fii xukmi kitaabillaahi wixii qalad ku ahna shardi ma noqonayaan wain kaana mi-ata shardin boqol shardiba ha ahaadaan fakhayarahaa rasuulu llahi sala l slam wa kullu shardin laysa fii kitaab illahi fahuwa baatilun wain kaana mi-ata shardinba ha ahaado fakhayarahaa rasuulu llahi sala l slam nabigu waa doorgeliyey marka min zawjihaa ninkeedii ayuu ka doorgeliyey wa kaana cabdan addoon ayuu ahaa fakhtaarat nafsahaa nafsadeeday dooratay qaala curwatu curwa waxau yihi falow kaana xuran hadduu xor ahaan lahaa maa khayarahaa rasuulu llahi sala l slam nebiga maba uunan khiyaar siiyeen wa bihi qaala akbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akbaranaa almugiiratu bnu salamata qaala xadaanaa wahybun can cubaydillaahi bni cumar can yaziida bni ruumaan can curwata can caaishata radia allahu canha qaalat kaana zawju bariirata cabdan bariira ninkeeda addoon u ahaa ayb wbihi qaala akbarana alqasim bnu zakariya bni dinar qaala xadaanaa xuseynu can zaa'idata can simakin can cabdiraxman bni اlqasim can abiihi can abiihi marka nusqooyinka qaar ma qorayaan laakiin tuxfaha iyo sunanulkubraha iyo sidaasaa ku taala can caaishata anaha ishtarat bariirata ayay iibsatay min unaasin min alansaari bay ka iibsatay fashtaradu lwalaa'a bay shardiyeen faqaala rasuulu llahi sal l slam alwalaau liman waliya anicmata walaha ninka nicmada la xiriirsaday baa iskale nacam wa khayarahaa rasuulu llahi sala l slam nebigu waa khiyaargeliyey wa kaana zawjuhaa cabdan bou ahaa wa ahdat licaaishata laxman ayay u hadiyeysay faqaala rasuulu llahi sal l slam low wadactum lana min hada alaxmi haddaad nooga noo dejisaan hilibkan aad wax nooga soo dejisaan waa ficnaa lahayd qaalat caaishatu tusaddiqa bihi calaa bariira ayaa lagu sadaqaystay faqaala huwa calayha sadaqa iyada sadaquu u yahay wahuwa lanaa hadiyatun annagana hadiyaduu noo yahay wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qaala xadaanaa yaxya bnu abi bukayrin alkirmaaniy qala xadaثna shucbaة can cabdالرaحman bn الqasim can abihi can caaئishaةa radي اllahu canha qaalat wa kaana wuxuu ahaa wasiya abiihi aabihii midka uu wasigiisu ahaa ayb qaala wuxuu yidhi qaaladaas marka shucba inuu yahay u muuqaneen wafari wafariqtu waxaan ka cabsaday an aquula inaan dhaho samictuhu min abiika aabbahayaan ka maqlay inaan dhahana waa ka cabsaday qaalat caaishatu caaisha waxay tihi sa'altu rasuula اllahi sala ll slam nabigaan su-aalay can bariirata bariira yaan ka su-aalay aradtu an ashtariyahaa waxaan doonay inaan iibsado washturida alwalaau liahlihaa walaheedana waxaa loo shardiyay dadkeeda iska lahaa faqaala wuxuu yihi ishtariyahaa iibso faina alwalaa liman actaq qaala wakhuyirat waa la khiyaar geliyey wakana zawjuhaa cabdan ba u ahaa adoon addoon uma qaala bacda dalika wuxuu yihi maa adrii ma ogi wa utiya rasuulu llahi sal l slam bilaxmin baa loola yimid ayb marka hilib ayaa loola yimid faqaaluu waxay yidhaahdeen hada mima tusaddiqa bihi calaa bariira kan wuxuu ka mid yahay wixii bariiro lagu sadaqaystay faqaala waxa uu yidhi huwa lahaa sadaqatun buu u yahay walanaa inagana hadiyatun buu noo yahay hada akhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi wala ali w saxbi